halkani waa washington lantar afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com
aroornimo suuban dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subaxnimo jimcaha bisha nofembar waa shan iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
maadaama jubbada dhexe jubbooyinka ay xidhan yihiin waxaan isku dayay si dhaqsi aan meesha ugu laabto xamar baan qortay markii laysoo wacay waa laysoo qaaday tarasarka iboo laygu soo xariimay roobab lixaad laa da-ay ilaahay barwaaquna siiyey meeshaan ku jira guri baxa waa hol dabeeshii baa noogu soo gashay adag iyo dii baan isdhax jiiflaa ma garan
kaasi waxa uu ahaa nuur afire aadan oo ka mida tiro qaxooti ku xandhiban xerada qaxootiga ifu kuwaas oo doonayay inay waddanka soomaaliya dib u laabtaan qodobada kale ee aan maqli doontaana idaacaddeenna waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya oo sheegay inaysan doorashada madaxtinimo ee soomaaliya dhici doonin soddonka bisha nofembar iyo beesha caalamka oo soo dhoweysay dadaalada hanaanka doorashada mashruuc lagu tayeynayo shaqaalaha dowladda ee somalilan oo hargeysa ka socda iyo mid ka mid a musharaxiinta madaxtinimo ee jamhuuriyadda jabuuti oo dowladda ku eedeeyey inay hortaagan tahay sharciyeynta xisbi uu doonayo inuu ku dhawaaqo qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha ukrein petro boroshenko ayaa khamiistii sheegay in madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump uu ka keenay su-aal ku saabsan qabsashada ruushka ee gobolka kremiya kadib markii labada hogaamiye ay khadka telefoonka ku wada xiriireen isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oy si wada jira magaalada bruseles ee xarunta midooda yurub ku qabteen isaga iyo madaxweynaha golaha midooda yurub donald tusk iyo madaxweynaha guddiga reer yurub jan clad jangner ayaa waxa uu baroshenko uu sheegay inuu helay fursad muhiima uu kula hadlo donald trump islamar ahaantaasina waxa uu sheegay inuu warbixin ka siiyey xaaladda bariga waddanka ukrain iyo gobolka krimiya waxa uu madaxweynaha ukrain sidoo kale sheegay in waddankiisu taageero xoogan ku leeyahay koongareeska waddanka maraykanka gaar ahaan labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga isagoo rajeeyey in isbeddel aanu ku imaanin xiriirka iyo taageerada uu ka helo waddanka maraykanka siddeed askari oo masaari ah ayaa lagu dilay weerar gaari waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyey oo lagu qaaday xarun dadka lagu baaro oo ku taalla waqooyiga sinai khamiistii saraakiil masaari ah ayaa ku warramaya in ugu yaraan labiyo toban askari oo kale ay weerarkan ku dhaawacmeen iyadoo saddex mintidiinta weerarka soo qaadayna la sheegay inay goobta ku dhinteen afhayeenka ciidamada milatariga masar maxamed samir ayaa war uu soo dhigay facebooka ku sheegay in maleeshiyaad ay isku qarxiyeen gaari ciidamada ay leeyihiin goob amniga lagu sugo oo ku dhow magaalada al cariish cidna ma sheegan mas-uuliyadda weerarkan ilaa ay haatan milatariga masar ayaa kula dagaalamayay gacanka sinai xagjiriintan iyo sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii
subax wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan halka aad naga dhegaysanaysaan waa v o a sida ku caddaa jadwalkii doorashada madaxtinimada soomaaliya waxaa la filayay in soddonka bishan aynu ku guda jirno nofembar ay dhacdo doorashada madaxtinimada soomaaliya balse sarkaal ka tirsan guddiga doorashooyinka oo magaciisa diiday in la shaaciyo ayaa v o a u sheegay inuu dubidhacu ku yimid mar kale xilliga doorashada madaxtinimada iyadoo xilliga doorashadana ay dhici doonto gadaal laga soo sheegi doono dhanka kale beesha caalamka ayaa si wada jira usoo dhoweysay dadaalada lagu dhisayo dowladda cusub ee soomaaliya warbixin arikaasi ku saabsan waxaa isku soo dubiriday jaamac buulle jaamac
beesha caalamka ayaa taageero iyo bogaadin u jeedisay guddiyada doorashooyinka ee soomaaliya sida ay ku sheegeen war-saxaafadeed ay shalay soo saareen qaramada midoobay african union iga talyaaniga sweden ingiriiska maraykanka iyo etoobiya ayaa ugu bogaadiyey guusha ay ka gaareen doorashooyinka ilaa iyo hadda qabsoomay guddiga doorashooyinka ee federaalka maamul goboleedyada iyo guddiga xalinta khilaafaadka beesha caalamka ayaa sheegay in guddiyadan ay meel mariyeen doorashooyin ku sugan xaalad aad u adag nabadgelyo darro iyo dhaqan diidan sidoo kale beesha caalamka waxa ay soo dhoweeyeen ka go'naanta guddigan ee ku aadan in ay meel mariyaan hannaanka doorashooyinka iyo iyaga oo ku dhaqmayo sharciyada doorashada u degan ee madasha qaranka ay ansixisay kaas ahaan waxa ay beesha caalamka war-saxaafadeedkeeda ku sheegtay qorshaha lagu xallinayo ganaaxa iyo cunaqabataynta ku aadan cid kasta oo isku dayda inay doorashada ku meel mariso musuq maasuq awood sheegasho iyo xadgudubba waxaa kale oo war-saxaafadeedka beesha caalamka ku cad in waddamada iyo hay-adaha kor ku xusan ay ku taageersan yihiin guddiyada doorashooyinka ee heer qaran iyo maamul goboleedyada tirtiridda ay waxba kama jiraan uga dhigayaan natiijo kasta oo sharci darro loo adeegsaday islamarkaasna ay doorashada uga saarayaan xubin kasta oo dhaqamadaas lagu helo beesha caalamka ayaa sidoo kale waxa ay caddaynaysaa in ay kula xisaabtamayso dhammaan dadka iyo hay-adaha ku lug leh ilaalinta shuruucda iyo xeer hoosaadka fulinta doorashada kuwaas oo ay ka mid tahay qoondada haweenka ee baarlamaanka tusaale ahaan reeraha qaar waxa ay heleen saddex kursi oo baarlamaanka ah taas oo ka dhigaysa in saddexda mid ka mid ahna uu noqdo kursi gooni u ah haweenka sida ay qorsheeyeen guddiga doorashooyinka ee heer qaran dhanka kalena mid ka mid a saraakiisha guddiga doorashooyinka ee federaalka oo magaciisa in la shaaciya ka gaabsaday ayaa v o e da u xaqiijiyey in ay doorashada madaxweynimo ee lagu waday inay dhacdo soddonka bishan ay dib u dhici doonto maadaama ay furmeen baaritaanno la halmaala doorashooyinka xubnaha qaarkood ee ay bilaabeen guddiga doorashada sarkaalka ayaa intaas ku daray in go'aanka maalinta doorashada madaxweynenimada la qaban doono ay go'aansan doonaan xubnaha baarlamaanka ee hadda lasoo xulay haddii uu buuxsamo tiradii koramkooda aad iyo aad buu umahadsan yahay jaamac buulle jaamac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a
aruurnimo suuban dhegaystayaal mar kale nuur afyare aadan oo ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa v o e da u sheegay in loo diiday inuu soomaaliya ku noqdo oo haatan isaga iyo ilmo uu dhalayba ay ku sugan yihiin goob si ku meel gaara loogu hakado xaalad adagna ay ku haysato goobtaasi nuur afyare aadan ayaa ku doodayay in xanuun uu qabo darteed loogu diiday inuu soomaaliya dib ugu noqdo wariyaha v o e da ee gaarisa ayaa qadka telefoonka ku waraystay maadaama jubbada dhexe jubbooyinka ay xiran yihiin waxaan isku dayay si dhaqsi aan meesha ugu laabto xamar baan qortay ma garatay waa tahay markii laysoo wacay waa laysoo qaaday tarasadka ifoo laygu soo xareeyay ma garatay haye roobab laxaad laa da-ay ilaahay barwaaquna siiyey meeshaan ku jira guri ma aha waa hol dabeeshii baa noogu soo gashay adag iyo biyii baan isdhax jiiflaa ma garatay waa tahay marka duruuf baad ku jirtaan oo meeshii xaruntii transitka ee dadka qaxootiga ah ay ku sii hakanayeen baad joogtaa meeshii baan joogaa ma garatay waa tahay marka maxaa laguu qabanayaa marka oo laguu sheegay oo halkaa lagugu celiyey waxaa liigu waxaa liigu yidhi dhiikar baan qabtaa ma garatay waa tahay maalintii aan rabay in lii qaado maalintii aan u n markaan tegay dhiikar baan qabta adeerow laguma qaadaya layidhi ma garatay waa tahay haddaad xanuunsan tahay maxaa diidaya in lagu hayo oo lagu xanaaneeyo adeer aniga hadda dhakhaatiir hataa waa lai soo diri karaa dhiikar weligay iguma dhicin ma garatay haye xaaladii aniga aan joogayna dadka dhiikarka i sokorta qaba daawaa la siiyaa ma garatay waa tahay feel bay leeyihiin aniga feel aan meesha daawo kaga qaadan jiray ma jirta ma garatay waa tahay marka adiga cilladda diyaaradda lagaaga reebay ee inaad soomaaliya dib ugu noqoto waxaan u gartay waxay ku dhaheen un intu bukaan ayaa tahay waad xanuunsan tahay ma safri kartid aa sidaasaa lagu yidhi marka waxaan ku idhi dadka maraykanka loo qaado soddon iyo lix saacadood bay falay ku jirayaan ana muqdisho hal saaci bar bay diyaaraddii i wadaysaa dad kalea leedihiin adalow meesha ilmihii waa iga baabaceen waayeel oo toddobaatan iyo shan jir ay ugu socdo aniga waayeel baala carruur afar bilood dallan baan haystaa meesha haliga qaadaan ku yidhi ma garan maxay ku dhaheen marka waxaa la yidhi dhagaxley ku soo noqaa la yidhi ma garan waa tahay maxaa diiday inaad ku noqoto marka dhagaxley adiga dhagaxley haddii aniga guri kuma lihin weligayna hay-adda guri igama ima siinin guri ima siinin wixii meesha soomaalida aan dhistay soomaalida igu caawisayna waa waaba ka soo tegay waa la kala qaatay ma garatay marka hoy la'aan weeye waxa dib ugu noqon karin iyo weliba deegaankii oo kaa xun hooye la-aan baana hoy kumilii meesha wax ilaahi abuurtay ii yaalla ma lahan xiriir ma la samaysay guddoomiyaashii qaxootiga iyo hay-adda unhcr oo ma u soo bandhigtay dhibaatada ku haysata qoyskaaga tobanlaha ah ee ku haysata transitka xarada qaxootiga ee ifo hataa jermankii xerada iyo waxaan u tagay eh, guddoomiyihii xaafada ma garatay waa tahay laftii jermankii laftiiisa waa la hadlay anigoo la hadlay asigoo maqlaa telefoon ugu galay isaalkii buu la hadlay odayaas breshar uu qabaa bay ay dheheen ma garat waa tahay marka adiga waa tahay marka pressurekii way waxa dhibaatada kugu haya ee maanta habsalka kugu keenay haddee kolley waxaan u malaynaa dhib dad badan baa iga horreeyey afartan iyo shan beri meesha ku carsaxa ku caraysan maamo waayeloo sideetan jir ah oo cuuriyaan ah taranaska xagarneer laga keenay bil iyo bar bil iyo shan habeen lagu hayay xagarneer ayay ku jirtay haddana ifoo loo soo celiyey hadda ah, ummad badan baa nahay dadkii waxa la seef baa ku haysata cuuriyaan baa ku haysata xandigaa baa ku haysata bareshar baa qabta ummaddii haddii lasoo qaado nin walba waxbaa lagu sheegay ma garan macnaha marka dad kalaa jira miya oo dhibaatadan kula qaba keligaa ma aha way tuuriyiin hal dad iga dhibaato badan baa meesha jooga aniga tan afar iyo toban beri baan meesha joogaa dad waxaa jooga bil iyo bar ku jiray ma garata qaadaya dad soomaali oo arrimahayna ka hadlana male dowladda hay wax noo hadla ma qofka aana garanaynin meeshaad ku sugan tahay haddaad sawir ka siiso ood u sheegto transitkaad ku xaraysan tahay iyo gogasha iyo halkaad joogtid ka warran adeenow meesha haddaan arag haddaba ninkii waxgaran ee soomaaliya ama weriye waa loo soo dhiri karaa guriga hadda aan ku dhex jiro dhan baa biyo ka jiifaan ma garan waa tahay kaneecada habeenkii ma habeenkii ma seexano maalintii baan seexanaa ma garate haye habeenkii kaneeca la iska celinaa ma garate haye guriga hastaa soo gelaysa roob markuu imaado guriga guri hoola waaye hastaa soo gelaysa ma garate
kaasina waxa uu ahaa nuur afyare aadan oo ka cabanayay diidma loo diidan yahay inuu soomaaliya ku noqdo isagoo daruuf ka sheeganaya goob lagu hakado oo uu ku sugnaa waxa uu u waramayey wariyaha v o eda magaalada gaalisa maxamed faarax shire
magaalada hargeysa ee xarunta somalilan waxaa si rasmiya shalay uga bilaabmay mashruuc ku kacaya toban milyan oo doolarka maraykanka kaasoo bangiga adduunka uu ku caawinayo somalilan barnaamijkan ayaa noqonaya mid dib u habeyn lagu sameynayo shaqaalaha dowladda islamarkaasina lagu hubinayo tiradooda iyo tayadooduba gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha sharma arka geele ayaa wariyaha v o a ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac uga warramay howlgalladan iyo mashruucan
wal mashruuc intaanu daafurnay waa dib u habaynta iyo tayinta shaqaalaha iyo sh- ee, dowladda shaqaalaha markaynu leenahay waa muhiimadda ugu badan waxa weeye waa shaqada baanu awoodda saarayna iyo shaqaalaha ka shaqeeya walaal waa mashruucuun ee, tayinta iyo kor u qaadida shaqaalaha dowladda way muxuu qabanayaa dabcan dee shaqaalaha dowladda hore u jireen way shaqaynayeen muddo badan bay isu shaqaynayeen qaybo kala duwan bay ka shaqeeyaan hay-ado iyo weliba de wasaarado kala duwan iyo goobo kala duwan En muxuu ku aadanaanaya amaba uu qabanaya amaba uu ka shaqaynaya Ee, walaal waa su-aal fiican shaqaale oo inoo joogaa in badan waxaynu qorayna qof aada iskumaynaa weydiin yaa u qalma mashruucan wuxuu dib u eegi doonaa dadkii aynu qaadanay inta u qalantay iyo intaan inta lagula qaldamay waxaanu dib u eegi doonaa walaal ee tirada shaqaale inoo joogto horta kow ma yihiin ee, kuwa rasmiya oo goobtan shaqay inoogu qoran yihiin inay mishaarka ku qaataani miyay joogaanay jiraan inaynu madax taabanno baalkan ay dhadaan hertajin ama madax taabasho inaynu somalilan oo dhan shaqaalaha inoo qoran mid mid goob goob guri guri iyo geedgeed ugu tugno marka hore soo madax taabanno hubinno dadkan inoo jooga miyay jiraan oo mishaarka u qalmaan inay qaataan mise waa caagley iyo waxaan eh, aan la arag oo runtii qarankeennana eh, ku dhex jira marka goobahoogii baa loogu tegayaayo waa lasoo hubinayaa tiradoodii iyo weliba en tayadoodii labadaba waa lasoo taabanaya Ee, wejiga koobaad ha waa lasoo tirinayaa waa lasoo taabanayaa ee, xogtii rasmigii baynu samayn doonaa ama database-kii markaa lasoo madax taabtay la tiriyo ayay noo iman doontaa yaa cagla yaa ku jira yaa rasmiya yaa gaboobay yaa u baahan inaynu ka qaadno yaa u baahan inuu laba meelood mishaar ka qaato un, ee, halkana magac ku qoray halkan kalena magac ku qoran yahay in aynu aynu soo saarno markaasaynu walaal xogta aynu u baahanay mashruucu shanta sano oo dhan ku shaqaynayo waxa sal u noqon doonta hadda qodobkan kuu taabtay waa kii koobaad oo ah in guriyo geed walba shaqaalaha inoo qoran loogu tago En, eh, yaa idinka caawinaya ama idinka gacan siinaya se dhaqaale intee leg baa ku bixi doona dabcan dee waa hawl ballaaran marka marka geedgeed iyo guriguri iyo goob walba loogu tago shaqaale iyo madax taabasho lasoo sameeyo ee tayadooda iyo tiradoodaba lasoo hubiyo Ee, walaal waa su-aal wanaagsan Een, hay-adda shaqaalaha dowladdu iyadoo marka horeba u idmariyadoo u dirnayd inay shaqaalahayga xogtiisa iyo iyo xaaladiisaba ogaato tayadiisa iyo tiradiisaba ka warqabto Een, waxaa ilaahay mahadiyey in mashruucana uu kusoo aadaya xilli bangiga adduunyaduna ay noo damaa ay noo ballan qaadeen inay lacag ku dhow toban milyan ay ku bixin doonaan tirada tayeynta horumarinta diyaarinta xeerka howlgabka ee shaqaaluhu albaab uu ka soo galuu leeyahay somalilan albaab uu ka baxay weli ma diyaarsamin Een, dhallinyaradii shaqay u baahan tahay odayaashiina waxay ka baqayaan hadday berita ka baxaan nidaam u damaanad qaaday inay gurigooga ay ku dareemi doonaan in qaranka ay usoo shaqeeyeen uu ku qanacsan yahay oo ku faraxsan yahay inaynu diyaarin nidaamka howlgabka arrimahaasoo aad u ballaadhan oo runtii ee tiro badan lagaga shaqayn doono walaal waxaan ku faraxsannahay bangiga adduunyada inuu gacan iyo kaalin weyn ka geysan doono arrintaas Een, marka la leeyahay lacag toban milyan oo doolar iyo weliba een, howlwadeennada shaqaalihii dowladda een, tayadoodii tiradoodii iyo weliba een, howlgabkii isagana imikaad carrabaabtay baa laga howlgelaya amaba laga shaqaynaya in ma loo hayaa dadkii xirfadlayaasha ahaa ee aqoontii iyo xirfadeedii lahaa ee ka howlgelaya ee ka shaqaynaya shaqadaasi si cadaalada uu sugaya u qabanaya Een, walaal mashruucani saa u furmo wuxuu u baahnaa shan qof oo sal u noqon doona een, arrimahaasi bilowgooda shantaa qofi xulashadooda iyo qaadashadoodu waxay calaamatu su-aal weyn ku ahayd guulaysiga mashruucan iyo guuldarradiisa Een, sidaad la socoteen maalmihii la- muddooyinkii lasoo dhaafay waxaanu shan qof oo cadaalad iyo qalinkooga ku salaysan aanu ka qaadnay sh- ee, imtixaan rasmi iyo shaqaale ee, dham- ee, codsadayaasha qaranka oo dhan boqol iyo toddobiyo siddeetan codsade baa noo yimiday ee, dadaal iyo da- hufnaan badan kabadin kabacdina shan qof baanu ka soo xullay ku qanaca ay ku qanceen shantaa qof bangiga adduunyadu ku qanaca ay ku qanceen inaanu hanaan wanaagsan u marnay baa saaka keenaysa guushin aynu u dabaaldegayna waxaanay noo sheegeen markaa hore hadday in uun madmadow ka gala qaadashada shantaa qof inay sahayan doonto mashruuca tobanka milyan ee somalilan marka
gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha somalilan sharmaarka geelle ayaa waxa uu u waramayey wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shuruwac halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a dhegeystayaal subax wanaagsan jimco wanaagsan mar kale
musharaxii madaxa bannaanaa ee doorashada madaxweynenimada ee jabuuti jaamac cabdiraxmaan ayaa ku eedeeyey dowladda jabuuti inay hortaagan tahay sharciyeynta xisbiga mucaaradka ah ee uu rabo inuu ku dhawaaqo jaamac ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha uu geeyey sharciga xisbigan oo aan ilaa iyo haddana wax jawaaba uusan ka helin jaamac cabdiraxmaan waxa uu u warramay wariyahayaga jabuuti ramadaan muuse
wallaahi horta de xisbigaas wuxuu noqday xisbigii ugu f- caloosha inta badan lagu siday waxaad moodaa ilmaha farsanadood la siday inuu yahay laba kun iyo labiyo tobankii baan dhigay ilaa maantana haa iyo maya laakiin waxaan aaminsanahay sharciyan xisbigan wuu jiraa waanu ku shaqeeyaa communiqena waan ku- warf- warbixinna waan ku bixiyaa anu magaca xisbiga ku hadlayaa bal dowladdu halkay ka taagan tahay amba soo diida amba soo ogolaada ayaan u taagan laakiin waxa weyan lama diidi karo maadaama wakhtigii sharcigu dhigaya inuu dhaafay waxa weeyaan markaad xisbi dhigto toban cisho gudahood waa in lagu yidhaahdo amba waa lagu diiday amba waa lagu ogolay haddii la aamuso waxa ka dhigtay waa la ogolaaday marka xisbigaas waa mid jira waa mid aan dib u noqonayn waa mid astaan taariikh sita inta qoree dhibaysa waxa weeyaan saddexda kelmadood ee b m b baa dhibaysa kelmaduna waxba inay dhibtama hadday dhibayso inay markii horeba ciseeyaan bay ahayn oo ay meel ku tiiriyaan saddexda xaraf si aan- saddexdaasi xaraf waa p m p waxa weeyaan baartigii gobnimada usoo dagaalamay markaa kaasi wuxuu ahaa parti movement populaire kana waa parti de mérite du progrès saddexda xarafun bay wadaagaan deetana waa dhaxal aan doonayno inayn ummadda u hayno weeyaan saddexda xaraf weeyaan rabadan jaamac een, markaad eegto dowladdu waa tan iska qabsanaysa hawsheedii howlihii way iska socdaan een, mucaarid lama hadal hayo marka een, soo maaha iniga kuwa cidlada ku hadhay ee loo baahan yahay inaad maanta la heshiisaan dowladda ood wadahadalkii doontaan in dib loo amba qaado horta waxa weyaan rabadaanow macaaridku ma aha waxa weeyaan macaaridku waa horta waa wadani marka hore ka warwaraya waddankiisa nimankan xukuumadda haysan waxaa noo dhexeeya waa waddan waxaan leenahay war sidee baynu waddankeenu hagaajin iyaga laftoodu waxay u arkayaan qofka ilaa wax hagaajin qof cadow ay u arkayaan marka waxaan leenahay war ixtiraama macaaradka macaaridku waxbuu idiin sheegaya ku howlgala fikrada ay soo jeedeen ha ka dhiginina dad cadowa qori idin haysta maanta wakhtigii qoriga waa la dhaafay afkaar baa la isku hayaa waddankeenna si waddankana waad ogtahay maanta dowladdan aad leedahay hawsheed bay qabsataa waa dowladda hore loo arko anuu maalinta hore waanigii si afeef dhigtay ee dhib horta aynu sugno laakiin waxaa la- waxaa la yaabaa inaan wax isbedel la arkin ilaa maanta dadkii waxaan ka hadli jiray dadkii weli dhariyo dab looma saarin meeshaan mar waxaa le wixii aad noo sheegtay maantay jaamac u taageen dee waxaan anu waan idiin sheegay ilaahay dee bal dowladda ha idin soo jeediyo is- ismuujiyana waayo sharcigu wuxuu ogol yahay inay ummaddu mowqifkeeda si nabadgelyo ah ay u muujiso dhallinyarada waxaan leeyahay war inaad shoomeertiin u sheega dowladda si wax laydinku qabto waxaa jajabinina nabadgelyada ilaaliya laakiin dastuurku wuxuu idin sheegn- idin siinayaa oo idiin ogol yahay inaad mar walba mowqafkiina ka hadashaan oo aad sheegtaan dareenka wadankiina aad ka qabtaan inaad maanta calankiina ku hoos gaajoonaysaa waxaa sanadkan cusub ee foodeenugu soo hayay laba kun iyo toddobiyo tobanka madaxiisa sanadka bilowgiisa waxaa een, ka qabsoomi doona jamhuuriyadda jabuuti doorashooyinkii heerka degmo iyo gobolada Een, eh, ma- cid ku matalaysaa ma ka qayb qaadanaysaa doorashada maxaad se ugu tala gasheen horta waxa weeyaan markii aan soo noqday niman dhallinyaro ila soo xidhiiray oo wadankooda aad u jecel oo ka fakiraya wadahadal baa noo socda waxaan lase leeyahay dowladda war bal dowl- eh, in, eh, foodka dowladaha hoose gacmaha kala baxa oo dadka u ogolaada inay si xor iyo xalaala inay dadka guryaha iyo wadooyinka u nadiifinaya u dooran lahayn faraha uga qaado ee mar walba horan wax walba annagaa qaadanayna bal maanta isku daya inaad ka waantoodaan waxyaalahaad marka footiro aad ku dhaqmaysaan ee faragelinta ee boobka ee waxisdabamarinta maanta u ogolaada ummadda reer jabuuti inay deegaan xalaala oo xor ay doortaan oo wax u qabtaa si- saasana ku talinaya
kaasina waxa uu ahaa siyaasi jaamac cabdiraxmaan oo ka cabanayay xisbi siyaasadeed oo uu rabay inuu ka dhaqangeliyay jabuuti oo uu ku eedeynayo dowladda inay hor taagan tahay
dhegaystayaal waxaa inaga xasuusinaya in dhinaca dowladda jabuuti gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha aanu isku daynay in aanu arrimahaasi ka waraysano ilaa haddana numay suuragelin hase yeeshee marka ugu horreysa aynu ka helno wax jawaaba waan idiin soo gudbin doonaa markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka muddooyinkan u dambeeyey waxaa soomaaliya ka jirta abaar xoogan culimmada islaamka ayaa tilmaamaya in abaaruhu ay yihiin kuwo dadka xasuusinaya in ay dembidhaaf dalbadaan islamarkaana ay joojiyaan colaadaha dhexdooda sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda axqaaf ee dalka yemen oo arrintan daraasad ku sameeyey kadib markii aan aragnay abaaruhu inay soo laalaabanayaan in ilaahay loo soo laabto oo markaa istikfaarta iyo dembi dhaafka ilaahay laga codsado waayo abaaruhu waxaa sabab u ah sida aan aaminsanahay dunuub annaga aan galnay oo dagaallo sokeeye iyo dhiig ummad muslim oo xalaala oo aan daadinay marka waxaan leeyahay ilaahay inuu la heshiiyo loona soo laafo dib dariiqii iyo toobadii iyo istikfaarta la badiyo waayo mashruucaas mashruuca toobada weeye waa mashruuca ummadda badbaadin kara ummadda lagu daryeeli karo ah, horumarkeeda iyo sharafteedana uu ku jiraa sida qur-aankuna sheegayana ummaddii istikfaarta badisa wuxuu ilaahay ugu abaalmarinayaa yursil isamaa calaykum midraaran wayasidkum quwatan ilaa quwatikum wuxuu ilaahay hawada ka soo saarayaa cirkan ka soo daadinayaa barako roob raxmad markaa insaanka dhul ku nool ay markaa ay ay ku barwaaqoobaan wuxuuna ilaahay siinayaa wayasidkum quwatan ilaa quwatikum wuxuuna u siyaadinayaa ah, awooddii iyo sharaftii ay lahaayeen iyo karaamadii iyo midnimadii iyo barwaaqadii ay lahaayeen baa loogu siyaadinaya marka istikfaarta marka waxay noqonaysaa shay sharaf ah oo markaa ilaahay xaggiisa oo uu insaanku ku barakaynayo toobadu marka waxa weeye waa mashruuc daryeel weeye kasokow dembidhaafka iyo adkaynta nabadda waxaa culimmada islaamku ay tilmaamayaan inay jiraan tallaabooyin diini ah oo ilaahay lagu weydiisto roob iyo inuu qaado abaaraha taasi oo ay ugu horreyso salaada loo yaqaano roobdoonta salaada roobdoonka iyo guud ahaan ducadan ilaahay la baryayo ayaa waxaan eh, intii aan raadinayay kitaabkan la yidhaahdo muqni lmuxtaajka saddex qeybood buu u kala qaadayaa salaadan horta marka hore markaan idin qeexo roobdoonka la yidhaahdo waxa weeye codsi ilaahay loo jeedinayo ilaahay laga codsanayo in dadkan baahan oo ay ku dhacday abaartu in ilaahay uu roob siiyo marka waa salaad sunno ah marka waajib ma ahan sida masalan salaadaha ciid oo kale ayay la halmaashaa Een, dhowr hab ama dhowr weji ayaana masalan ducada noocaas ay u dhacaysaa kow marka hore eh, roobdoonku inuu noqdo duco keli ah oo markaa la ducaysto isku soo banaan baxo iyadoo markaa aan la tukanin ama xataa banaabax mooye ee, jamaaca aan ahayn qaab qaab qof qof ah keli keli ah loo ducaysto waxaa xiga qodobka labaad wuxuu noqonayaa in salaadaha waajibka ah oo markaa duhurka iyo casirka iyo maqribka iyo cishahoo kale gadaal marka intaan la khatimin oo aan la salaamo naqsanin ayaa duca lagu barayaa ducadaasoo ilaahay laga barayaa oo masalan ii sheeg eh, sida xadiiska muslim uu nabigu ku yiri allahuma aqisna allahuma aqisna ducadaas baa ilaahay laga barayaa ilaahay dadka inuu roob siiyo qaabka saddexaad waa sida hadda loo yaqaano caanka ah in ummad muslima ay meel banaana timaado isku soo banaan baxdo markaas salaad la dhaho salaatu istisqa salaadii roobdoonka la tukado oo laba ragco ah labadaas ragcadood marka maalmo ka horeeya imaamka ama ninka meesha guddoomiye ka ah gobolkaas ayaa wuxuu la imaanayaa dadka wuxuu farayaa inay sii soomaan waayo soomku dadka qulubtooda ayuu jilcinayaa maalinta afaraada marka loo istaagayo salaada dadku ay sooman yihiin oo ilaahay mataqaana isheeg loo wada loo wada oo ka ban yahay ayaa imaamku wuxuu dadka amrayaa istikfaar ayuu amrayaa ilaahay in usoo laabtaan oo ay dunuubtii ka laabtaan oo markaa eh, xataa dharkii ay wateen xataa ay yaro gediyaan tasaa-ul ahaan weeye sidaas baa sida hadda la yaqaano loo tukado weeye waxaana banaanka usoo banaan baxaya dadka noocyadooda kala duwan oo dhan yar iyo weyni dadkoo dhan weeye waayo dadkan arkaysid waa laysku irsaaqaa oo sida xadiisku uu leeyahay eh, dadka ducafada ah ayaa laysku dadka kala dadka kala lagu arsuqaa waxaa laba ragco weeye salaadan oo sida aan sheegnay salaadihii ciid al adxada iyo fitriga oo kale weeye laakiin booskii takbiirta ayaa waxaa lagu bade lagu bedelayaa ah, istikfaarta iyo ducadan dheer ee hadda kitaabkan uu qorayo muqrin muxtaajka oo ah allahuma asqinaa kaysan mugiisan hanii'an ducadaas ayaa la akrinayaa Ah, maalintaas ducada la akriyo haddii roobku yimaado waxaa sunno ah in lagu qabaysto haddii roobku inta yimaado roobka uu xaddaaf noqdo ayadana waxaa sunno ah in la yidhaahdo allahuma xawaalayna walaa calayna
intaasina dhegaystayaal waxaa ku idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinaya barnaamijka amuuraha islaamka dhegeystayaal halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna qaybtii fanka ayaanu soo gaarnay codkii macaanaa cabdalla hanuuniye cabdalla yuusuf hanuuniye ee heestii hasha labada geel jecel
waa tahay heestaasi cabdalla yuusuf hanuuniye ayaanu kusoo gebagabanayna idaacaddeenii subaxnimo halkan si wada jir kula socodsiinayeen anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jaamaca bulle jaamaca dhegeystayaal tan iyo kooda iyo barka duurnimo dhammaantii isugu duban waxaan iskaga tegaynaa sidaasi maqal dambe xiise leh nabadgelyo
Sivan